فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba oo aad joogtaan kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan marka laga reebo habeennimada ee sabtida soo gelayso qodobada aad caawa ku maqli doontaane dhuuxa waxaa ka mid ah shirweyne ay yeesheen waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah oo looga arrinsanayay doorashooyinka ay qabanqaabinayaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka bayaan ka soo baxay shirka iyo hadalladii laga jeediyey kulankan ayaad ku maqli doontaan dhuuxa waraysyada waxaa sidoo kale intuu socdo barnaamijka dhuuxa waraysyada qayb ka ah waa sidee xaaladda magaalada beledweyn oo maanta xiisado ay ka taagnaayeen waraysi umuuraha ku aadan ayaad ku maqli doontaan dhuuxa waraysyada insha allah waxaan sidoo kale meesha ka marnayn xubintii taxanaha ahayd ee dhuux qur'aanka ee ku dhaqan waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeye ee caalamka oo ay ka mid yihiin jamaacaadka jihaadiga ah ee alqaacidada maqribul islaam iyo nusratul islaami walmuslimiin oo bogaadiyey guushii ay gaareen muslimiinta afghanistaan iyo jabka maraykanka imaarada islaamiga ah oo mar kale ku celisay inaynan dood ka taagnayn in shareecada islaamka laga hergelinaya dalka afghanistaan nidaamka dalkaas laga dhisi doonan ee uu noqon doono nidaam islaami ah iyo imaarada islaamiga ah oo fariin goodis ah u dirtay dowladda maraykanka haddii ay ka baxdo ballanta ah in dhammaadka bishan ay ka baxaan ciidamada ameerikaanka ah ee jooga garoonka diyaaradaha ee kaabuul qodobadaas ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa waraysyada kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysyada فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag qodobada aad ku maqasheen barnaamijka iyagoo dhammaystiran ayaad dhegaysan doontaan insha allah balse markaan aynu ku hormarno xubintii dhuux qur'aanka ee ku dhaqan waxaa caawa inoo soo jeedinaya ashaykh nuur macalin cabdiraxmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده آله وصحبه وتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلم كتاب الله واتبع ما فيه كما قال عليه الصلاة والسلام xubintan watii ugu horeysay xalqadaasoo loogu magac daray dhuux qur-aanka ee ku dhaqan waxaan ku soo qaadan doonaa aayadda aan ku bilaabay iyo xadiidka nabiga caleyhi salaatu wassalaam allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala fii suurati zumar aayadda ku jirta allahu rabu alcaalamiina wuxuu soo dedejiyey axsan alxadiid waa kitaabka qur-aanka waa axsan xadiidkaasi yaa waay kitaaban uu soo dejiyey axsan aad ka bedelaysa kitaabkaasoo mutashaabihan isu eg eg sheekooyinka kala duwan ou ka warramayo iyo qaabka uu u wanaagsan yahay oo xusnigiisa ah waa isugu egyahay mutashaabihan xusniga iyo wanaagga uu wanaagsan yahay axsan alxadiid uu yahay waa isugu egyahay mathaaniya ee labalaba ah oo labalamadu macnaheedu waa maxay waxaa allah subxaanahu wa tacaalaa sheekooyinka ku saabsan iyo qasaska laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab waatiahda qasaskuu ku soo celceliya xugunnada ku saabsan wax walbee yacni nolosheenna ka dhacaya ayuu ku soo celceliyaa wuxuu ku soo colcelihaa dadka wanaagsan tilmaamahooda dadka xuxun tilmaamahooda wuxuu ku soo colcelihaa allahu rabbulcaalamiina sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo afcaashiisa wuxuu ku soo colcelihaa wax kastooo insaanku u baahan yahay in xog uu helo dhaba ee dhammaystiran ee adduunya aakharaba ku saabsan kaasuu ka hadla yaa ku saamoobaya marka dadkaasoo u saameeya taqshaciru minhu kitaabka dartiisa icraabteeda waxaa waaya kitaabkaasoo mutashaabihan kitaabkaasoo mathani kitaabkaasoo taqshaciru waana xaalay karta minhu kitaabka dartii ay u jirircoonayso juluudu aladiina yakhshawna rabbahum kuwa rabbigooda ka baqaya maqaradooda jirircoonaysa maqaradooda jilcaysa sukraadka uu yeelahayo ilen waa kalaamullaahi rabbi alcaalamiin allihii abuuray waaye insaankan gaar ahaan sida allahba subxaanah wa tacaala uu yihi khalaqa al insaan suuratulcalaq markuu ka hadlayo maqaaradooda jirarkooda genkooda gemankooda ayaa iyo quluubtooda waxay u xasilaysaa ilaa dikriillaahi alaa bidikrillahi tatma-inu quluub waatay ujeeddada ku jirta waxaa ka mid a qaabkaas qur-aanka uu sidaa raadka ugu yeelahayo ruuxa alla ka baqiddu ku jirto waa hanuunka alle qofka hanuunka alla hela calaamaadka ee astaamaha lagu yaqaan taasaa ka mid a yahdii bihi man yashaau min cibaadi waxa uu ku hanuunahay ruuxa uu doono addoomihiisa ka mid a waayo kuwa ku hanuunaya waa kuwa halgamay waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana yahdii bihi man yashaa qofkii alla subxaanahu wa tacaala inuu hanuun u qalmo ou ka ogaado waa hanuunayaa qofkii kaleetane waa habaabiha falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum kitaabka alle marka waa sidaas alla subxaanahu wa tacaala asigana abuuray garanaya si buuxda waxaa dhib iyo dheef noole adduunya aakhiraba asigaa marka inuu tala na siiyo asiga ayaa xaq u leh maxaa asaana abuuray waxaan kaloo adduunyada ee wasaawisu shaydaan qaybihayaah nama abuurin ma yaqaaniin allaa yaqaana dadka alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir waxaa hadda dadka caqliga sheegta ama intiiba bani aadama wax uun aan garayna dhahaya waxaynan isku murunsanayn in sancada shakhsiga uu sameeyo dadka kale oo uga aqoon badanyah ruuxaa sameeyey oo haddii ruuxu yidhaa anaa uga aqoon badan marka talooyinkii uu ka bixiyo qofkii saanica oo sancada sameeyey talooyinkiiaan iyo tuuro ayaan anigu tilmaamaa qaabkii aaladan ama qalabkan dheefsigiisu uu ku bulaali lahay inuu lagu dheefsano ay meesha uga bixi lahayd ruuxuu yidhaha waa lala yaaba laakiin insaankii aaladan wuu ka liitaa taas bal isweydi allihii abuuray taladiisa ayaa laga tuuraa laleeyahay waxaa loo dejiyaa dastuur waxaa loo dejiyaa xeer waxaa loo dejiyaa manaahij iyo qaab adeer waa dhoohanaan aad u jeedid waa sufahaa taas marka waa sidaa nabiguna wuxuu yihi sala allahu caleyhi wasalam tacallam kitaab allahi wattabic maa fiihi xudayfa radia allahu canhu la hadlayay oo si gaara u weri jiray axaadiista fitanka iyo marka markuu soo tilmaamay fitankii ayuu wuxuu ihi maxaa looga bixi karaa maxaa looga badbaadi karaa tacallam kitaab allahi wattabic maa fiihi ka mid ah waa xadiis saxiixa kitaabkii alla baro kuna dhaqan marka macnaheedu waa maxay alcilmu waalcamal waay kitaabka alla dhuux kuna dhaqan qur-aankana qur-aanna waa la yidhaha kitaabna waa la yidhaha ilan waa la qoraa waana la akhriyaa marka dhuux kuna dhaqan macnaheedu baro kuna soco waay tacallam kitaab allaahi wattabic maa fiih haddaadan baran waa eber oo ahay maxaad dhuuxdaa haddaad barato anaadan ku dhaqminne barashadaada maxay kugu soo korisay soon balaaye ahayn walidaalika qofku hadduu cilmiga barto uuna ku camal falin waxaa la yidhaha alcilmu biduuni camalin wabaalun calaa saaxiibi waa belo iyo dhibaato adduunya akhraba aan ka harin ruuxu hadduu inya barto kitaabkiiyo sunnadii uusan ku camal falin waxaa la mid ah hadduu yidhaah anigu waa shaqayhaa laakiin bara maayo camal oo biduuni cilmin asna maxuu yahay waa alloo addoomaan u naqa ad tiraa adoon aqoon u lahaynoo qaabkii alla kuu tilmaamo rasuulkiisu kuu tilmaamay waddadii adan hayd aqoon umalid macnaha alla wuxuu yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka miyayna dhuuxayn mase quluubta dusheeda ayaa qufuladeedu yihiin inaad qur-aanka dhuuxdo oo aad iyo macnihiisa fahanto qalbigaaga gaaro waa mid inaadan baran ee markaas uuna qalbigaagana quful uu ku jabsan yahay xaalad saddexaad ma jirto inuu qalbigaagu muqfal yahay iyo inaad qur-aanka dhuuxdo macnaha iya barato uleejeedadiisa aad fahantid aad ku socotid ruux walboo muslimow inaad ogaato maanta dadka laga sugayo dunida maaha naftaada kaliya in hawshu ku kooban tahee adduunkaa ku sugaaya muslimow maxaa yal adaa kalimaatu rabbialcaalamiina agtaada ay taallaa adigaa la rabaa marka dunidu waa faqri waxbama haysato waxay sugaysaa waa adiga wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna ukhrijat linnaas dadka dhan baa ku sugaaya ma haystaan nimankan yahuud iyo nasaare iyo gaaloo dhan maanta oo aad u badan ma haystaan kalaamu rabbialcaalamiin maanta waxay ag dhooban yihiin dad badan oo baraha bulshada baraha bulshada ma qur-aan sunnaa laga fidiya inta badan way sognahiin waxaa laga fidiyaa wasaawasu shaydaan war ka imaadi allihii idin abuura warkiisa kaalaya dhegaysta asaa idin garanaya asaa araxmaanu raxiima inta aan ajaaniska haysano aan ka faa'iidaysano wallahu subxaanahu wa tacaala عاقله ومعين الجود ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمد بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag shirweyne ay yeesheen waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah oo looga arrinsanayay doorashooyinka ay qabanqaabinayaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxa uu ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal ka kala socday wilaayaadka kale ah wilaayada banaadir wilaayada shabeellaha hoose wilaayada baayo bakool wilaayada gado iyo wilaayada jubbooyinka oo shirka ka dhacay muddadii uu socday shirka waxa ay odayaasha ka arrinsanayeen soo xilista golaha baarlamaanka dowladda federaalka iyo khatarta arrinkaas ay leedahay iyagoo sidoo kala diray baaq iyo digniin ugu horreyn waxaa shirkan daah furay afhayeenka golaha dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka nabadoon ismaaciil haaruun الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الله سبحانه وتعالى أيام هذا ما تدس كلا إلى وسوى كل ميي مؤتمر كان وين إلا وقهد لدونا مارتايي arrimaha soo socda walaalayaal waxaa inoo furmahayaa almuctamar altashaawur linuqabaa alcashaa'ir alsoomaaliya shirka wadatashiga nuqabada soomaaliyeed kaasoo ku saabsan doorasho gaaleedka la filayo ilaahay ma qadare in dhowaan dalkeenna muslimka ee soomaaliya laga qabto ee dadka lagu gaalaysiinayo haddana waxaan ku soo dhoweynaynaa afhayeenka golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee soomaaliyeed alwaalid ismaaciil haaruun falyatafadal بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله walaalayaal marka hore ilaahay baan u mahad celinaynaa mahadaan bilow iyo dhammaad lahayn allihiina abuurtay baan u celinaynaa waxaa kaloon u mahad celinaynaa odayaasha salaadiinta nuqubada isaga kala yimid walaayooyinka islaamka aad baan idinku mahad celinaynaa waxaananu leenahay ilaahay ha idin barakeeyo meeshii aad ka timaadeenna ilaahay nabadgelyo iyo caafimaad iyo raxmaddii ilaahay uu idin siiyo ha idinku celiyo meesha aad ka timaadeen jidka aad ku socotaanna ilaahay taaka taaka ha idinka dhigo hana idinku ammaansado intaa haddii aan ka baxo muctamarkan qaaliga ah een wanaaggiisa iyo qiimihiisa lasoo koobi karin ay isugu yimaadeen iyo salaadiintoodii iyo waxgaradkoodii ay isugu yimaadeen kagana wada hadlayeen arrimo diimeed oo dalka iyo dadkaba u horseedaya ama ku hoggaaminaya mustaqbal fiican walaalayaal sida aada la socotaan amaynu wada ognahay waxaynu joognaa dhulkii ilaahay inagu abuuray oo aynu u dhalannay oo gaala ku soo duushay gaalo nooc walba leh oo tucad leh oo tu madow leh oo tu aan xataa midabkooda la garanayn ilaa ay ku soo duuleen baynu joognaa waan la diriraynaa waan la dagaalamaynaa xabbad baana inaga dhexaysa arrintuna ma aha xabbadda oo keliya ee waxaa jira waxyaalo fara badan oo ka xanuun badan ama ka dhibaato badan xabbadda la ysku ridayo oo ay inaga soo galeen gaalada saliibiyiinta ah iyo cumulada ku hoos naban meelaha inaga soo galeen meelaha inaga soo galeeni waxa weeye waxaa la rabaa ummaddii soomaaliyeed ee ilaahay abuurtay ee islaamka ahayd in la gaalaysiiyo oo shalay galabtii ninkii muslimka ahaa saakadan gaal kufriya oo cad laga dhigo waxaa dadka lagu gaalaysiinayaana waa waxyaalo fara badan waxyaalaha haddaan mid iyo laba ka taabto waxa weeyaan midi waa jaajuusnimo oo inta sandareerta beena lasoo siiyo la yidhaahdo cawrada mujaahidiinta soo sheeg midda labaadna waa dadkii ehelkeenna ahaa aynu la dhalannay oo lagu gaalaysiinayo waxa maanta dalka ka socda ee doorasho ku-sheegga ah doorashadii hore iyo tanina maanta way kala gaalnimo badan tahay tii hore halkii ruux lixdan ruux baa u gaaloobaya doorashadeeda tanna maanta boqol iyo kow ruux baa lagu gaalaysiinayaa waxa xildhibaanada lasoo dooranayo ee baktigaa markii lagu dhufto soddon kun bay kor u dhaafayaan dalkeenna waxa lagu hayaay waa waxaa waxaa lala damacsan yahay waa waxaa waa dastuur gacan ku samaysa oo yuhuud iyo nasaaro iyo wax ka sii fog ay gacantooda ku soo sameeyeen baa waxaa la rabaa dalkeennii iyo ummaddii joogtay in lagu gaalaysiiyo arrintaasi waxaan qaadan karra ma aha waxaan maqli karra ma aha waxaan dhegaysan karra ma aha bilaa caleeg waan ka dhimanaynaa arrintaa inta ruuxi naga nool yahay arrintaasi inayna dhegaheenna ku soo noqnoqonin inaynu isku dayno oo aynu ugu u diyaar garowno oo aynu u tallaabo qaadno inaynu isku dayno wey innagoo ilaahay kaashanayna ilaahayna wuu inagu guulayn doonaa waxaan la hadlayaa kuwa u hanqaltaagaya ama u xaydxaydan ama u soo tafaxaytay inay sameeyaan doorasho gaaleedkaa waxaan leenahay marka hore war ilaahay ka cabsada oo ka jooga gaalnimada aada u tafaxaydanaysaan cadaabka iyo naarta jaxiime eed u tafaxaydanaysaan doorasho gaaleedka ama baarlamaanka sharci dejinta ah ee aad doonaysaan inaad soo doorataan ka joogaanu idin leenahay ilaahayna ka cabsada islaamnimaad ku dhalateen aabbihiin iyo hooyadiin dad islaama oo weliba ilaahay agtiisa wax kula inay ahaayeen laakiin idinku waad ka durkaysaan waxa aad dooranaysaan ee aad ku ordaysaan eed u tafaxaydanaysaanna ilaahay kama aamusina aayada qur-aan uu ka sheegay qaala allaahu tacaala waman lam yaxkum bima ansala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun hum lfaasiquun hum ldaalimuun waa qowlkii ilaahay qowlka ilaahay inaad ku qanacdaan ood ku cabsataan oo aad kaga joogtaan waxa aad ku socotaan waa lagaba maarmaan ka joogaannu idin leenahay haddii aad ka joogi weydaan wixii hadime idinka soo gaadha wixii dil idinka soo gaadha wixii gawrac idinka soo gaadha hadhow idinka cid aad u shallaytoonaynsaaniin ma jirto haddii aad ku dhacdaan nawaaqiddaa noloshiinnu xurmo ma le baktigiinnuna xurmo ma le insha allahu tacaala ilaahay idamkii dhulkaanu ku jiidi doonaa lug iyo gacan intaanu qabanno baanu gawaadhida qooqannadaa dabada idinku xidhi doonnaa insha allahu tacaala ninka hadlayaay waa ismaaciil xuseen haaruun dad fara badan oo iyaqaana una tafaxaydan arrintaa iyadaa baa laga yaabaa inay dhagahooda ku dhacdo kuwo fara badan oo kismaanyo jooga oo meelo kale oo kala duwan joogaan la hadlayaa ka joogaannu idin leenahay ka jooga ilaahay dartii uga jooga cadaab iyo naar jaxiimood ku gelaysaan uga jooga dulli iyo foolxumo uga jooga ragga u wada tafaxaydan ee maanta kismaanyo jooga ee doonaya inay doorasho ka sameeyaan hebel hebel hebel baan u garanayaa haddii loo baahdo wallaahi hebel hebel ina hebel hebel hebel baan odhan muuqiinaanu naqaanaa magaciinaanu naqaanaa guryihiinaanu naqaanaa meeshaad fiidkii ka dheelmataan baanu naqaanaa waagu barya markaad soo baxdaan dariiqaad martaanna waanu naqaanaa dad wax ku kala maqan yihiinna ma nihin ka joogaanu idileena waanu idiin baaqanaade ka jooga ummadda islaamka odayaashoodii iyo salaadiintoodii oo dhan baa idinku baaqaysa inaad ilaahay ka cabsataan oo cadaabka aad ku hoobanaysaan aad ka joogtaan waanadaa kii ilaahay ku anfaco ilaahay ha u naxariisto kii ilaahay ku anfici waado iyo annaguna waanu isu naallaa ka siddeetan jirka iyo ka labiyo toban jirka ee dhinacanaan ka soo jeeda ama aan ka hadlaya jooga iyo idinka kooxda ee xaydxaydan baa inoo noqon doontaa haddii allaydna carruur badan oo dhasheen baa agootoomi doona gabdho badan oo xaaraan ku qabtaa baa garooboo doona ka joogaanu idin leenahay mujaahidiinta waxaan leedahay raggii ragga ahaa ee ilaahay doortay ee naftooda ilaahay ka iibsaday waxaan ka codsanaynaa xaajada iyo hawsha laga qaban jiray raggaa murtadiinta ee ilaahay ka furta inay laban laabaan madaxa inay ka jebiyaan feedhaha inay ka jebiyaan dhuunta inay kala gooyaan baanu ka codsanaynaa waanu ognahay dadkii inuu wax garanayey ee hadda ka hor ka qayb galay ama waxoogaa caqliya lahaa maanta inay dhinac uga taagan yihiin dhammaan deegaanka ummadda soomaaliyeed ee ay maanta ka jirta arrintaasi ama laga qabanqaabinayo ama laga dhiirigelinayo ha laga joogo nin kasta oo nabadoona iyo nin kasta oo suldaana iyo nin kasta oo caaqila iyo nin kasta oo wax garanayaana wixii ilaahay ku duwa arrintaa ha ka yidhaahdo ballankeennu iyo hawsheennuna ha ahaato dadkeenna islaamka ah sidii aynu uga badbaadin lahayn gaalnimada iyo kufrinimada iyo dulmiga loo shirqoolaya saynu uga badbaadin lahayn aynu u tafaxaydanno innagoo ilaahay ku xidhan ilaahayna ajir kaga doonayna gaalnimay u tafaxayteen innaguna islaamnimada aynu u tafaxaydanoo halkaa wiiqa ama cawista aynu geyno wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa shirkan ka soo baxay bayaan guud oo si wada jir ah ay u soo saareen nuqabada waxaana aqriyey guddoomiyaha golaha nuqabada soomaaliyeed ee wilaayaadka nabadoon ibraahim shaacirul islaam bismi illaahi araxmaan iraxiim ujeedo bayaan ka soo baxay kulan wadatashi ah oo ay yeesheen nuqabada wilaayaadka islaamiga kadib kulan heer sare ah oo ay isugu yimaadeen nuqabada wilaayaadka islaamiga ah kaas oo looga tashanayay doorashooyinka la sheegay in uu cadowgu qorsheynayo in uu ku qabto qaybaha uu xoogga uga haysto waddanka soomaaliya kulankaas oo dhacay maanta oo ay taariikhdu tahay laba-iyo toban muxaram kun afar boqol afartan iyo saddex hijiriya waxaa ka soo qayb galay hoggaanka guud ee nuqabada soomaaliyeed ugaasyada salaadiinta nabadoonnada iyo waxgaradka soomaaliyeed falanqayn iyo xog isweydaarsi kadib waxay nuqabada ka soo qayb gashay kulanka wadatashiga ah isku raaceen qodobada soo socda kow in doorashooyinka la sheegayo in lagu qaban doono goobaha uu cadowgu ka haysto dalka soomaaliyeed ay yihiin qayb ka mid ah ajandayaasha la doonayo in lagu qabsado gebi ahaanba dalka muslimka ah ee soomaaliya lagulana wareego khayraadkiisa bad iyo beri intaba labo in doorashooyinkaas ay yihiin kuwo gebi ahaanba gadaal ka taagan yihiin cadowga saliibiga ah ee aan dalka dadka soomaaliyeed la wadaagin diin dal iyo dad toona islamarkaana uu ku bixinayo malaayiin doolar si uu u ujeeddooyinkaas guracan u hirgeliyo saddex in ka qayb qaadashada doorashooyinkaas ay tahay arrin gaalnimo ah sida ku cad kitaabka qur'aanka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam ayna qeexeen culimmada wilaayaadka islaamiga daliilka gaalnimada arrinkaas waxaa ciddii doonaysa ay u laaban kartaa fatwadii ka soo baxday culimmada wilaayaadka islaamiga ah taariikhdu markii ay ahayd saddex iyo labaatan rajab kun afar boqol afartan iyo kow hijiriyada afar in aysan jirin qof ama dad qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka u mathalaya doorashadaas gaalnimada ah wixii ka soo baxana aysan qusaynin qabaa'ilada muslimka ah shan in dhammaan dadka soomaaliyeed ee ka qeyb qaadanaya doorashooyinkaas cadowgu abaabulayo ay yihiin kuwo u shaqaynaya taabagelinta hagardaamooyinka cadowga saliibiga ah la damacsan yahay ummadda muslimka ee soomaaliyeed lix in dadka ka qeyb qaadanaya doorashooyinkaas gaalnimada ah ay la xukun yihiin gaalada saliibiyiinta ah ee abaabulaysa doorashooyinkaas dadka soomaaliyeed ee muslimka ah iyo mujaahidiintana uu waajib ka saaran yahay in dadkaas ciqaabta ay mudan yihiin marsiyaan toddobo waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah in ay beri ka noqdaan kana fogaadaan doorashooyinkaas gaaladu dhoodhoobayso ee ay doonayaan in dadka diinta uga saaraan dalkooda iyo dunyadoodana ku bannaystaan siddeed waxaan mar kale caddaynaynaa in waddanka soomaaliya uu yahay waddan muslim ah dadkiisuna ay yihiin muslimiin islamarkaana aan la aqbali karin lana aqbalaynin in dimuqraadiyad iyo diimo gaalo laga hirgeliyo sagaal waxay nuqabada soomaaliyeed caddaynayaan in ay garab taagan yihiin jihaadka lagula jiro cadowga isu soo baxaystay ee duulaanka ku ah diinteenna dalkeenna iyo dadkeenna toban waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed in ay u istaagaan sidii loo xoojin lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka ee dhulka soomaaliya loona xidado siibi lahaa dhammaan mashaariicda guracan ee ay wadaan saliibiyiinta iyo murtadiinta safka kula jira qof walba oo muslim ah waxaa mas-uuliyad ama waajib ka saaran yahay in uu kaalintiisa ka qaato jihaadka farluceynka ah wabilaahi altawfiiq in sha allahu tacaalaa dhammaan sida akhyaarta iyo ugaasyada iyo nuqabada ay uga maxad celiyeen awalan allah tabaaraka wa tacaala suurtogeliyey ijtimaacagaan kheerka badan leh oo faa'iidooyinka badan ka soo baxeen bayaanka laga soo saaray allihii suurtogeliyey baan anigana u mahad celinayaa bacda xamdilaahi guud ahaan xarakada baan anigana u mahad celinayaa kadibna waxaan u mahad celinayaa nuqabada ee jihaadka u taagan taageersan af iyo adin iyo maal u taagan leylan wanaharan in kitaabka ilaahay u nusriyayaan halkaan hadda u fadhiyo in kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya adduunkan uu maamulo wixii ka soo harayna daadka la mariyo u fadhiya oo u tashanaya waan u mahad celinayaa dhammaan waxaan leeyahay marka intii juhdi ku bixisay juhdigiinii iyo dadaalkiinii miisaanka aakhare allah idinku kabo jazaakum allahu khayran in sha allahu tacaalaa kulankii saddexda maalmood soo socotay oo maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala gebagabadeeda noo suurogeliyay inoo noo gebagabowdo in sha allahu tacaalaa halkaas ayay nooga xihan tahay fajazaakum allahu khayran calaa xusni istimaacikum mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waxaa inoo dardaaranaa in kitaabkaas ilaahay u nusriyayno ilaa aan gaadhsino oo waddanka soomaaliyeed aan gaadhsino mangees iyo aggees ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa oo laga amar qaato dastuur iyo dimuqraadi iyo wax gaalo soo dhoodhoobtay oo dhan laga islaaxiyo in sha allahu tacaalaa ama aan ku shihiidno ama aan guul ka gaarno sida walaalaheenna daalibaan ay maanta u guulaysteen oo kale innaga aan u guulaysano in sha allahu tacaala intaas ayaana inoo dardaaran ah shirkeena waa noo xiran yahay fajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan magaalada beledweyn maanta waxaa ka taagneed xaalad kacsanaan ah iyadoona loo diiday madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle in uu tago magaalada haddaba si aan wax uga ogaano xaaladda magaalada beledweyn waxaan waraysi la yeelanay mid ka mid ah dadka ku nool magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan waraysigana waxaa inoo qaaday maxamed cali aadan walaalow xaaladaanu haddaan alla ku jirin haddaanu waa degan tahay maxay hayso waa ilaahay mahadiis wax darayna haddaanu kama taagno muga waxa waaye in haddaan alla kuu jeedin xalay magaalada dhexdeeda dagaal baa ka dhacay waan haddaan alla kuu jeedin hirshabeelle la yidhaahdo haddaan alla kuu jeedin waa la iska celisay wax daranay wadeen haddaan alla kuu jeedin sagaal biloodaa la diidaayey waxay wadaanna haddaan alla kuu jeedin haddaanu ku tag ilaahay ma ahay sunno rasuul lama wadin wixii ka dhici lahaa ka dhacay hadarta ilaahay haddaan alla kuu jeedin nin baa ayagii ka dhintay xaaladdan haddaan waa iska degan tahay waa gartay maxaa ka jira in ciidamo ka soo horjeeda hirshabeelle ay magaalada la wareegeen haddaanaan kula hadlahay laaniga dhinacyadiisa fadhiyaan haddaan alla kuu digan waa dadka reemiyiya oo haddaan alla kuu digan qoryahooda ayagoo wato wixiduma keenin dawladna ma yaqaanin dabajacyada haddaan alla kuu digan ergood iyo geelooday kala baxeen dabanada ergood iyo geelooday kala baxeen kukaasna waxay usoo qaateen hirshabeelle ma garatay ma dhammaan xarumihii maamulka ayay la wareegeen mise qaybo ka mid ah inta badan waxay la wareegeen waxay lahayd aqoonti ama ay isbaara sheegeen muga waxawaaye saasay wax u jiraan haddaan alla kuu didin waxay wadaanna haddaan alla kuu didin kitaab ilaahay ma ahan sunno rasuul ma ahan waa dad bilaajiino waa dadkaan haddaan alla kuu didin hirshabeelle laleeyahay xaggay qabteen ciidamadii hirshabeelle ee jooga magaalada beledweyne haya xalaya gacanta layskula tegey dharkaa laysku dhigtay gacantaa layskula tegey daban iyo dabajeex haddaan alla kuu didin layskula dhacay adigu afar saac ilaa shan saac xabadu dhacaysay halkaa saacay dhacayday mugii dambe way kafirxadeen wo guufaalo joogay u galeen guufaalo iska soo raaceen jiriga dhagaxjigisay soo mareen laamigay haddaan alla kuu didin lugta saari waayeen cidhuu mashaalay ku galeen lamagalaay ma garan yaa hogaaminaya ciidamada magaalada qabsaday miyow hadda nin magaca la yidhaahdo xuud wato ayay haddaan alla kuu digin oo magaca isku baxay haddaan alla kuu digin masaajidan ku arurinay laakiin kitaab ilaahay inuu wadaa waa muwaafiqiin daba muxuu salka ku hayaa khilaafka u dhexeeya ciidamada hirshabeelle iyo kuwa la wareegay magaalada beledweyne horta ciidanka la wareegay magaalada beledweyne waa ciidan haddaan aan la ku didin ciidan beeleed ah haddaan aan la ku didin maaha ciidan dawladeed qoryaha iyo haddaan aan la ku didin waxay wataan haddaan aan la ku didin geela iyo ergooday kala baxeen waxay ugu talagaleen haddaan aan la ku didin sidaa oo kaleeto markii haddii aan la ku didin hirshabeelle isku soo abaabuso kale inay usoo qaataan maxay eeto xukun doon ma aha oo ayadan dadkaan haddaan aan lagu diin inay wax xukumaan ma rabaan laakiin waxay diidan yihiin qaabka kacaldan ee lagu soo duulay ee ay nimankaan haddaan aan lagu diin hirshabeelle laleeyahay ay wax ku wadaan ma garatin muga sidaan kuu sheegay waaye nimankaan haddaan aan lagu diidin waa niman dulliya ee haddaan aan lagu diidin aan kitaab ilaahay wadin sunno rasuul aan wadin waxay wadaanna wax la dulqaada kara ma ahan dhiidiyey ayaa looga dhiidinayaa maadaama dad iska hurdaya habeen saq dhexe lagu dul dagaalamay bal ka waran saameynta ay ku yeelatay bulshada beledweyne dagaalka xalay ka dhacay kolley xalay haddaan alla kuu didin ayagoo dadka hurdayay hal mara ay xisaabta ku kordaydiyaantay dhawaqeeda haddaan alla kuu didin dad badanaa ku qaadacay waa yeelkii ilmo yaryaraay xitaa haddaan alla kuu didin markii hurdadii laga kacsay shaqadooday qabeen oo ahayd inay jidka haddaan alla kuu didin ay gooyaan ay dhagaxaan dhigaan ay ooda dhigaan ma garatay muga xaaladu u noqonaysana ilaahay baa garanayo waxaa lagu soo waramayaa in magaalada uu ka dhacay dibadbaxay dhigaan dadka rayidka ah bal ka waran arrintaas muddadii xabaddu ay bilaabatay agteedii wax yar ka hor ilaa saac iyo bar mudaharaadyadu way socdeen dadkuna waxay ku dhawaaqayaan ay halkudhe ka dhigteen hirshabeelle dooni mayno hirshabeelle dooni mayno hirshabeelle dooni mayno waa halkudhegood muga qaabkaasay wax u haddii aad maandho wax iga weydiiday mugi haddaan meel lamagalaad ilaahay ku xaraysan yihiin hadda xaaladda ay ku sugan tahay beledweyn inooga warbixi xaalku waa degan yahay wadooyinkii waan furnay gaadiidkii waa ugu dambeyn maxaa dadka ugu baaqaysaa dadka waxaan ugu baaqayaa dhammaantood inay hirshabeellada xasan ay soo dhoodhoodeen ay iska diidaan waxaan u sheegayaa sharciga islaammaa furana sharciga islaamka inay garab siiyaan dadkan badankooda waxaa laga xukumaa booca iyo buqda waxaan leeyahay ayagaasa la taageero ayagaasoon dulmi aqoon ayagaasaa kitaabka ilaahay munazelkaa dadka ku xukumo taas ayaana kaafiyo taas aan ku wada dhaqanno waa midka saxda oo ilaahay subxaanahu watacaala soo dejiyey halkaas ayay badankaynu ahaanaysaa insha allahu tabaaraka watacaala بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhowxa waraysyada qaybihiisa ugu dambeeya ayaana isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeya ee caalamka waxaa inoo soo jeedinaya oo isku soo duway salmaan axmed هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka muasasaadka warbaahineed ee al-andalus iyo azallaaqa oo ku kala hadla afka mujaahidiinta alqaacida ee maqhrib alislaam iyo jamaacadda nusrat lislaam walmuslimiin ayaa waxay si wada jira u baahiyeen ee bayaan ka soo baxay jamaacadkaas jihaadiga ah kaasoo muslimiinta caalamka ee loogu hambaliyeeyey ee guushii weyneyd ee ay soo hooyeen ee muslimiinta afghanistan iyo jabkii gaaray maraykanka bayaankan oo ciwaan looga dhigay wuxuu allah casa wajalla gaalada la celiyey caradooda iyagoo aanay gaarin wax wanaag ah ayaa waxaa lagu sheegay in labaatan sano kadib ay reer afghanistan iyo mujaahidiintooda ku guulaysteen in ciidankii maraykanka iyo nato ay ka saaraan ee wadankooda islamarkaana mujaahidiinta allah fadligii iyagoo madaxyadooda taagan kana guulaystay isbahaysigaasi ay la wareegeen ee wadanka muslimka afghanistan hambalya ayaan leenahay shacabka dulmidiidka ah ee ay derbiyadiisa ku burbureen ee guutooyinka iyo kolonyada soo duuliyaasha gaalada ah laga soo bilaabo ingiriiska ruushka iyo ugu dambeyn maraykanka waxaan sidoo kale hambalya leenahay halyeeyadaas ee baariyaasha ah ee shacabkooda ku hogaamiyey ee guushaas weyn ayaa lagu yidhi ee bayaanka ka soo baxay ee mu'asasaadka warbaahineed ee al-andalus iyo azallaaqa waxaa bayaanka intaas uu ku daray alleh u naxariisto amiiruulmu'miniin mulla cumar kaasoo dhiiggiisa daahirka ah ku qoray ee shicaarka iyo halkudhigga iimaanka yaqiinta markii uu yidhi allah wuxuu ii yaboohay guul buushna wuxuu ii ballanqaaday yab ee waxaana arki doonnaa labadaas ballanqaad ee midka run noqda ee waa kan marka ee maanta iyadoo caalamka oo idilu arkayo labadaas ballanqaad midka dhaboobay ayaa lagu yidhi ee bayaanka waxaana intaas sii raaciyey allow adiga mahad iyo galladba iskale bayaanka ka soo baxay ee mu'asasaadka warbaahineed ee al-andalus iyo azallaaqa isagoo sii socda waxaa intaa lagu sii daray waxyaabaha lagu farxo aadna ee loogu qalbi qabowsado waxaa ka mid ah inuu allah casa wajalla na nooleeyey ee si aan u aragno ee jabka baatilka iyo guusha xaqa allah caza wajalla run buu sheegay markii uu yidhi bal naqdifu bilxaqi cala albaatili fayadmaguhu faidaa huwa zaahiq walakum alweylu mima tasifuun ayaa lagu yidhi ee bayaanka ka soo baxay mu'asasaadka warbaahineed ee al-andalus iyo azallaaqa iyadoo uu bayaanku sii socdo waxaa la yidhi cibarka iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee lagala soo baxayo wixii ka dhacay afghanistan waxay tahay in jihaadka waddada allah uu yahay ee waddada keliya ee ummadda looga saari karo dulinimada iyo dib u dhaca loogana dhigi karo ummad ku naaloota cizi iyo hogaaminta sidaba salafkii ka horeeyey ay ahaayeen ummaddan kuweeda dambena kuma hagaagayaan ilaa wixii ay ku hagaageen kuwii hore ayaa lagu yidhi ee bayaanka ka soo baxay mu'asasaadka warbaahineed ee al-andalus iyo azallaaqa ee kaasoo muslimiinta caalamka loogu hambalyeynayey ee guusha ay gaareen ee reer afghanistan iyo jabka ee gaaray maraykanka oo hogaaminayay isbahaysigii nato ee labaatan sana halkaas ee ku duulay muslimiinta caalamka ayaa fariin loogu diray ee waxaana loo sheegay in jihaadka walaalahooda afghaan uu cizi iyo nasri ku dambeeyey kadib markii uu soo maray culaysyo imtixaan marka ee qofkii cizi iyo guul raba ha uga yimaado albaabkooda saxda ah ayaa lagu yidhi kaasoo dabcan ah ee jihaadka sida bayaankaba ee lagu sheegay ee horey waxaa guusha muslimiinta reer afghanistan u hambaliyeeyey ee farca alqaacida ee jasiiratulcarab ee bayaan ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka jamaacada alqaacida ee jasiirat carab ayaana lagu sheegay in mujaahidiintu ay aada ugu faraxsan yihiin guusha ay soo hoyeen ee imaarada islaamiga afghanistan iyo shacabkeeda muslimka ah oo taageeraya bayaankaasi waxaa fariimo loogu diray dadka muslimiinta ah inay iyaguna sii hayaan dhabbaha jihaadka si un maalin ay u gaaraan ee guusha ay reer afghanistan ee gaareen dhanka kale ee wararka ka imaanaya waddanka afghanistan waxay ku warmayaan in xaalad military ay ka taagan tahay gobolka waadi banshiir halkaas oo isku urursanayeen maleeshiyaad uu hogaaminayo nin lagu magacaabo axmed mascuud kaasoo u dhalay axmed shaah mascuud guutooyin aad u tababaran oo ka tirsan ciidanka gaarka imaarada islaamiga afghanistan ayaa ku qulqulaya deegaanada gobolkaas waxaana hadda socda iskudayo ay wadaan odayaasha dhaqanka kuwaasoo la sheegay inay doonayaan in hogaamiye kooxeedkan ay ku qanciyaan inuu isku dhiibo ee maamulka islaamiga ah uuna noqon caqabad ee hortaagan ee nidaamka shareecada islaamka ee laga hirgeliyay waddanka afghanistan afhayeenka imaaradda islaamiga afghanistan dabixullahi almujaahid oo hadlay wuxuu sheegay in dhankooda hadafkii ay u jihaadayeen uu ahaa in la isku xukumo sharciga allah lana taago nidaam islaamiya marka ay habboon tahay inaanu jirin qof muslim ah oo arrinkaasi welwel ka qaba in yacni imaaradda islaamiga afghanistan aanay nidaam islaamiya waddankaasi ka hirgelin warkan waa mid sariix ah wuxuuna ka soo baxay afhayeenka rasmiga imaaradda islaamiga afghanistan kaasoo in badan horey u sheegay haddana ku celiyey in nidaamka laga taagayo waddanka afghanistan uu noqonayo nidaam islaami ah shareecada islaamka oo dhammaystiranna ee waddankaasi laga hirgelinayo afhayeen u hadlay maktabka siyaasadda imaaradda islaamiga afghanistan oo suheyl shaahiin lagu magacaabo ayaa dhankiisa wuxuu sheegay inaanay ogolaan doonin in hal askari amerikaan ah uu ku haro ee waddanka afghanistan markay dhammaato ee bishan sideedaad ee agost ee hadda socota warkan wuxuu jawaab u ahaa hadal uu jeediyey jo biden madaxweynaha maraykanka kaasoo sheegay in suurtagalnimada in ciidamada maraykanka ee garoonka diyaaradaha magaalada kabul ku sugan ay sii joogaan maadaama uu sheegay in culeysya ay ka taagan yihiin howlgalka daadguraynta dadka amerikaanka ah iyo si guud muwaadiniinta reer galbeedka iyo jawaasiistii iyo tarjumaanadii la shaqaynayay ee maraykanka marka afhayeenka imaaradda islamiga afghanistan gaar ahaan maktabka siyaasadda arrinkaas waa uu diiday waxaana uu ku hanjabay in haddii maraykanku ay ka baxaan ballanta ah in dhammaadka bishan agosto ay ka dhammaadaan waddanka afghanistan ay la kulmi doonaan cawaaqib adag waddanka afghanistan si guud xaaladiisa waa mid nabdoon maamulada islaamiga ayaa shaqaynaya dadka ayaa si caadi ah u imaanaya xafiisyada iyo goobaha maamulka islaamiga uu ku shaqaynayo nin welibana wixii dantiisa iyo ujeedkiisa ayuu maamulka islaamiga iyo wilaada kala hadlaya waxaana muuqanaysa in reer afghanistan ay galeen wadaci cusub kaasoo ay shareecada islaamku tahay midda saraysa oon laga saraynin wararkii ugu dambeeyey caalamkan halkaas ayaan kusoo afmarinaa
guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan lamid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فمنه ارتويت أنا الضال